duqa magaalada beledweyne nadar tabax maalin ayaa ka hadashay halka ay marayaan ololaha nadaafada ay iclaamisay dhowaan midaasi oo lagu xoojinayo bilicdii quruxda xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxayna bulshada ugu baaqday in laga shaqeeyo nadaafada xiliga guga islamarkaana qashinka goob gaar ah lagu qubo waxayna tilmaamtay in taasi laga hortagayo cudurada ka dhasha markii biyaha roobka iyo qashinka ay isbiirsadaan waxaan rabaa inaan maanta fursadan uga faa-iideysto inaan wacyigelin u diro ama aan ka hadlo dhanka nadaafadda maadaama la gala xili roobaad nadaafaddu waa iimaan nadaafaddu waa caafimaad nadaafaddu waa quruxda magaalo ama qoys ilaahay ristad nadaafadu waa iimaanka barkeed waxaan leeyahay dhammaan aan ka wada qaadano nadaafadda annaga dowlad hoose ahaan waxaan leenahay ilaa iyo boqol iyo shan qofood oo nadaafadda ka shaqeysa dowladda hoose bishii waxaan sameynaa laba jeer ugu badnaan saddex jeer ilaa afar jeer in magaalada elxaaqo waxaan rabaa in xilli roobaad maadaama la galay boqol iyo boqolaal midna kuma filno inay ka shaqeeyaan magaalada gudaheeda inay nadaafadda ay ka wada shaqeeyaan waxaan rabaa inaan qof kasta oo muwaadin ah oo degan degmadan beledweyne ama afartan xaafadood inay nadaafadda ka qeyb qaadato waxaan aada u boorinayaa usoo jeedinayaa cid kasta inay ka qeyb qaadato nadaafadda sababtoo ah guri kasta markii nadaafadiisa gurig gudihiisa iyo banaankiisa labadaba la nadiifiyo waxaa imaanayso inay soo noqoto bilicdii iyo quruxdii magaalada annaguna waxaan markasta diyaaru nahay inaan ka shaqeyno dhinaca kale duqa magaalada beledweyne ayaa shirkadaha bixiya adeegyada korontada waxay ugu baaqday in dhammaan magaalada beledweyne laga dhigo iftiin muuqda banaanka guryaha xaafadaha dhexdooda guri kasta albaabkiisa waa inuu ka jaro geedka ku yaalo ciddii aan ka jarin koley sharciyada laga dhigo dowladda hoose ka dhigtay sharciyadaasaa lala tiigsanaa waa geedjiniga ka baxo xaafadaha dhexdooda security yaa geli karo nadaafadda yaa geli karto amnigoo nagala qeyb qaadan karaa geedkaas la guraayo marka waxaa soo jeedinaa in nadaafadda laga shaqeeyo geeda gurista waxaan raboo kalaa inaan shirkadaha korontada oo magaaladan beledweyne ka shaqeeyo jidadka waaweyn oo magaalada inta badan waa mugdi xaafadahan wayba kasii daran yihiin waxaan soo jeedinaa shirkadaha korontada lagama qaada canshuur ayagana waa ogyihiin inay ku saacidaan dadka ilaa laga gaaraa xilliga canshuurta inay korontada ka shaqeeyaan inay iftiimiyaan magaalada beledweyne si kastaba ahaatee magaalada beledweyne waa caasimada labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana ka socda olole nadaafadeed oo sare lagu qaadayo bilicda magaaladaasi xili lagu guda jiro wakhtiga guga oo qeyb ka mid a dalka ay ka corteen